الله أكبر الله
dalka faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan yurub badankooduna waxay ka soo jeedaan dalalka waqooyiga afrika labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa waddankaasi iyaguna u soo haajiray soomaali badan muddo sannado ahna waxaa ise soo tarayey sharciyo ay dadka muslimiinta ah ay ku tilmaameen beegsiga diinta iyo dadka muslimiinta ah iyo weliba cunsuriyadda waxaa kordhay weeraro lagu qaaday muslimiin badan dhinaca kale waxaa dalkaasi ka dhacay weeraro argagixiso ah oo ay maleegeen sida ay dowladda faransiisku sheegtay islaamiyiin xag jir ah masaajidka iminka la xidhay ee lixda bilood ee ku yaalla magaalada alonis oo saddex boqol oo qof markiiba ay ku tukan karaan wasiirka arrimaha guduhu waxa uu sheegay in laga sii daayo khudbado nacayb u abuuraya faransiiska waxaa kale oo uu sheegay in toddoba xarumood oo muslimiintu leedahay la xidhi doono dabayaaqada sanadkan wasiirkan ayaa dowladda uu madaxweyne macron hogaamiye ku ammaanay in tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay albaabada isugu dhufteen saddex iyo toban goobood oo muslimiintu leedahay wasiir dermiyan ayaa hoosta ka xariiqay in labada kun iyo shanta boqol ee masaajid ee faransiiska ku yaalla laba iyo sagaashan ka mid a la xidhay kadib baaritaana ay dowladdu samaysay ilaa bishii sebtembar sanadkii labada kun iyo labaatankii lix iyo soddon kun oo qof oo ajanabiya ayay dowladdu kala noqotay degenaanshaha dalka kadib markii ay u aragtay inay khatar ku yihiin dalka iyo dadkaba jamaal cabdiraxmaan ibraahim oo ah weriye madax bannaan oo soomaaliyeed oo degan magaalada anje oo dhinaca galbeed ka kulaasha magaalada baariis ayaan weydiiyey saamaynta ay ku yeelanayso xidhiirka bulshada muslimiinta degan faransiiska iyo dowladda go'aamadan ay baariis qaadatay saamaynta ay yeelanayso walaal waxaa ka mid ah qaybsanaan jirtay in ay dacar ku sii noqoto oo ay noqoto jeedal ku laba dhaca damiirka dadka islaamka ah ee dalkan ku nool dalkan oo ah dalka ugu islaamka badan leh qaaradan yurub ay dadka islaamka ahina qabaan gar ah inay yihiin dad taariikh dheer iyo ku leh xuquuq weyn dalkan faransiiska faransiisnimadooduna ay tahay inaan lagu eegin ama aan lagu xidhin diin ayaa ay arrinkani ku sii noqonaysaa inay lasii kala fogaado siyaasadda iminka dalkan u taalla ayaa ah tu qaybsan dadka oo kala shakisan waxaana ay noqonaysaa in xisbigan ay ka aamin baxaan oo xukuumaddan alamaksh ee madaxweyne macron ay dib ugala laabtaan kalsoonida taasoo ah tii heshay codkii ugu badnaa ee doorashadii madaxtinimada laba kun iyo toddobiyo toban iyaga oo ka cararayey dadka islaamka ahi gabadhii xagjirka ahayd ee maarin loben tallaabooyinka uu faransiisku ku xidhayo masaajidada ayay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha qaar ka mid ah madaxda adduunka oo u badan wadamada muslimiinta ku tilmaameen ololo ka dhanaa muslimiinta degan waddankaasi sanooyinkii u dambeeyey waxaa soo badanayay wadamada yurub colaada muslimiinta ku nool qaaradan ururada xagjirka ah ayaa islaam nacaybka ku fidiya yurub iyagoo uga faa'iidaysanaya weeraro argagixiso ah oo ay fuliyeen xubno taageero ururada xagjirka ah ee daacish iyo alqaciida iyo sidoo kale muhaajiriinta yurub soo gaadhaya oo faraha kasii baxaysa qaar ka mid a madaxda yurub laftoodu ayaa lagu eedeeyey inay marka ay tartamayaan muhaajiriinta iyo la dagaalanka argagixisada ku ololeeyaan taasi oo dhiiri gelisa nacaybka dadka ajanabiga ah madaxweyne macron oo lagu yaqaano hadallo ka dhana muslimiinta ayaa kiciyey muujado keena muslim nacayb oo ay horkacayaan kooxaha xagjirka ah ee midigta fog sida laga soo xigtay ururka ururiya xogtan weerarada muslimiinta loo geysto ayaa sheegay in sanadkii hore laba boqol iyo afar iyo soddon weerar loo geystay dad muslimiin ah oo ku nool faransiiska halka sanadkii ka horreeyay tiradaasi ay ahayd boqol iyo afar iyo konton kiis waana kor u kac dhan boqolkiiba saddex iyo konton sannad ka hor shan iyo soddon urur oo aan dowli ahayn oo caalamiya iyo hay-ado ka tirsan qaramada midoobay ayaa komishanka yurub ugu baaqay inay baadhaan haddii ay jirto taageero ay dowladda faransiisku ku kabto kooxaha islaam nacaybka ku shaqeeya cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london